samu'eel cutubka labaatan iyo toddobaad markaasaa daa'uud wuxuu is yidhi maalin uun baan gacanta saa'uul ku dhiman doonaa haddaba wax iiga wanaagsan ma jiro inaan dalka reer falastiin u baxsado mooyaane oo saa'uulna wuu iga quusan doonaa oo mar dambe xuduudka reer binu israa'iil oo dhan igama doondooni doono oo saas ayaan gacantiisa kaga baxsan doonaa markaasaa daa'uud kacay oo gudbay isagii iyo lixdii boqol oo nin ee isaga la joogay oo waxay u yimaadeen aakiish oo ahaa inamaacoog kaasoo ahaa boqorkii gaad oo daa'uudna aakiish buu la joogi jiray gaad isagii iyo raggiisiiba oo nin waluba reerkiisii wuu watay oo xataa daa'uud wuu watay labadiisii naagood kuwaasoo ahaa axinocam tii reer yasraceel iyo abigiyil tii reer karmel oo naabaal u dhaxday markaasaa saa'uul waxaa loo soo sheegay in daa'uud u cararay xagga gaad oo isna mar dambe ma uusan doondoonin kolkaasaa daa'uud wuxuu aakiish ku yidhi haddaba haddaad raalli iga tahay magaalooyinka duurka ku yaal meel ha iga siiyeen aan halkaas iska dege waayo bal anoo addoonkaaga ah maxaan magaalada reer boqor kuula degganah maalintaasaa aakiish siiyey siikhlaag oo sidaas aawadeed siikhlaag ilaa maanta waxaa iska leh boqoradda dalka yahuuda oo maalmihii daa'uud joogay duurka reer falastiin tiradoodu waxay ahayd sannad dhan iyo afar bilood markaasaa daa'uud iyo raggiisii u kaceen inay weeraraan reer geshuur iyo reer geesar iyo reer camaaliq waayo quruumahaas ayaa waagii hore dalka degganaa oo waxay degganaayeen ilaa shuur iyo xataa tan iyo dalka masar markaasaa daa'uud dalkii weeraray oo nololna kuma uu dayn nin iyo naag toona wuxuuna la tegey idihii iyo dibidii iyo dameerihii iyo geelii iyo dharkii dabadeedna wuu soo noqday oo aakiish u yimid markaasaa aakiish wuxuu ku yidhi yaad maanta soo dhacdeen oo daa'uudna wuxuu yidhi waxaannu weerarnay xaggan koofureed oo dalka yahuudah iyo xagga koonfureed oo reer yaraxmeel iyo xagga koonfureed oo reer qayn oo daa'uudna nolol kuma uu dayn nin iyo naag toona inuu gaad keeno aawadeed waayo wuxuu is yidhi waaba intaasoo ay nagu sheekaystaan oo ay yidhaahdaan daa'uud saasuu yeelay caadadiisuna saasay ahayd intuu duurka reer falastiin degganaa oo dhan aakiishna daa'uud buu aaminay oo wuxuu is yidhi isagu dadkiisii reer binu israa'iil oo dhan wuu isku diray oo aad bay u karahsadeen isaga sidaas daraaddeed isagu wuxuu ii ahaan doonaa addoon weligiisba